maxkamadda gobolka mudug iyo iyo taliska booliiska degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay maanta fuliyeen xukun hore looga soo saaray dhul ay dad shacabihii isku haysteen kaas oo ku yaala degmada hobyo ee gobolkaasi mudug taliyaha qeybta booliiska ee gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ee degmada gaalkacyo maxamed cadceed cusmaan ayaa goobta ka hadlay xukunkaas waxaa xukumay maxkamadda degmada hobyo waxaa raacfaan qaatay xuseen waxaa raacfaan qaatay dhexaltooyada faadumo faarax oo wakiil u yahay cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed isla maxkamadda raacfaanka ayaa haddana dib soo xukuntay xukunka maxkamadda ayaa ahaa xuseen cawaalo geedi ooy maxkamaduhu u xukumeen mitir iyo afartan gadaal ah oo ah dhinacan gadaale oon hadda taagannahay iyo mitir iyo bar oo dhinaca waddada xigta oo wajahadda ah oo aan u soo cabirna hadda soo cabirnay xukunka maxkamadda sidaas ayuu ahaa dhinacyaduna way ku qanceen xukunkaas maxkamadda dhacfaanka oo sidaas ay u xukuntay maxkamaddu maanta ay taariikhdu tahay labada bisha toban koowaad labada kun labaatan iyo afarta maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo taliska biliiska ayaa halkan u yimid inay u kala cabiraan ooy u fuliyaan xukunadaas cid walbana ku wareejiyaan xaqii ay laheyd iyadoo ku raalli ah waxaa nala jooga cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed oo wakiil ka ah dhexaltooyada faadumo faarax iyo cabdulaahi cabdulqaadir maxamed oo matalaya xuseen cawaale geedi waxaan rabnaa inaan ku wareejinno qolo walbaba waxa ay leedahay sidaasna ay ula wareegto waxaan rajaynaynaa inay ugu tasarufi doonaan si sharci ah si wanaagsan
kulley annaga waa waajibkana saaran wuxuu yahay fulintii rumaanta halkan waxaa u nimi maanta in halkaan la fuliyo qof walbana waxay lagu wareejiyo dadkaas kalena guddoomiyaha ku wareejiyey annaguna amnigaan nahay inaa ku sugno qof walba waxay ku wardiinaa xaqna kugu leeyahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka mudug marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa taliska biliiska oo nala jooga guddoomiyayaasha degmada dhammaantood aad iyo aad bay hawshaa noogala shaqeen noogala qayb qaateen hawshaana waa dhammaatay galmudug waxaa ku soo laalaabta isku qabsiga dhulalka iyada oo waayihii ugu dambeeyey waaxda garsoorka gaar ahaan maxkamadaha goboladu ay go-aano ka soo saarayeen sidii ay go-aano ka soo saarayeen mushkiladaha la xidhiidha isqabsiyada dhulalka ku saabsan